kalesi ay degnaayeen al-shabaabka meel la yidhaahda cabdi afey iyo dhaar maxalib meel la yidhaahda labadaa kalis oo ay al-shabaab joogeen labadiiba way soo burburiyeen waxa badna kamaysan dhicin saad ogta nimankaan diirka markii lagu baxaa meelaha ciidamada ay joogaan shabaabka markay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aadaan way baneeyaan wayna ka cararaan hadda marka ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gacanta ku haya meesha idaheed wayna ka carareen wax khasaarehena kama dhicin kanisyadii iyo meelihii ay degnaayeen waa la gubay waxay maxaan ku yidhahdaa eh qarabba u yeelina ciidanka ayaa soo qaaday
waa tahay maxaa khasaare ah oo loo geystay argagixisada al-shabaab saldhigyadaasi la burburiyey intii howlgalku uu socday wax oo khasaaro oo aada cayimi karta ma jirtaa
walaalo way ka carareen meesha wax hadda dhibe kamuusan dhicin markay maqleen ciidanka kusoo wajahan inuu awooddiisa ay aada u ballaaran tahay way ka carareen gacanta ayaa lagu dhigay meesha iyadaheed shidaal iyo qalab ay kaga carareenna waa laga soo qaaday meesha iyada ah waxaana la keenay degmada baardheera waxayna ku jiraan ciidamada gobolka geda guud ahaan safayn meelaha nimanka noodiidka ay degan yihiin sida baardheera meesha la yidhahda garbaarey buurbuuba iyo luuqii balaxaawa jaceel waaq waddooyinka ayaa la rabaa in laisu furo meelaha nimankan haraaga ee nabadiidka ay ku dambeeyaanna in la safeeyo ayaa la go-aansaday guud ahaan gobolka howlgalladaas iyo dhaqdhaqaaqaas ayaa ka jira waana lagu guulaystay insha allahu saad ogtahay in hadee nimankan hadda waxay kusoo hareen qaraxyo iyo maxaan ku idhahdaa madax jibis iyo gaatin iyo waxyaaba aan loo joogin laakiin dagaal weyn iyo awood weyn ay hadda isaga cadiyaan ciidanka hadda gobolka joogo ma jiro
deegaanka hadda aada la wareegteen ciidamada xoogga dalku ay kala wareegeen maleeshiyaadka al-shabaab istaraatiijiyad intee leeg ayuu ciidanka u leeyahay
kalis ayay u ahayd nimanka nabadiidka daar meel la yidhaahda iyo cabdi afey meelaha gaadiidka shacabka ay leeyihiin iyo dadka masaakiinta oo ay ku dhidhibayeen sakada iyo waxyaabaha waxyaabaha ay yidhahdaan oo sakana aan dheheen oo ay meelaha kasoo qaadaan ay ku aruurin jireen marka meesha iyada hadda gacanta lagu dhigay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dowladda jooga insha allah waxaan jecelnahay meel kastay joogaan in looga daba taga lana gala gacantan lala gala maxaan ku idhahdaa mar kasta oo laleeyahay way joogaan in ataga ayaa la go-aansaday guud ahaan saraakiisha ciidanka ee gobolka iyo maamulka gobolka iyo kan degmooyinka dhammaanba
hadda deegaanada aada kontaroolaysaan ama aada maamushaan ee aada gacanta ku haysaan ee laga faramaroojiye maleeshiyaadka al-shabaab iyo kuwa hadda gacantooda ku jira farqi intee leeg baa u dhexeeya bal faahfaahin naga sii
walaala wax shabaab layidhaahdo hadda degmooyinka gobolka gadar saad ogtahay waa toddoba degmo todobadaba ciidanka dowladda ayaa jooga hal degma oo ay joogaan shabaab ma jirto meelahay ku dhuumalaysanayaan waa tuulooyin ay marmaraan iyo meelaha miyiga oo kaymaha iyo ay galgalaan iyo waddo maxaan ku idhahdaa ee gaari iska socda ay dhibaateeyaan iyo qafliin jooga oo maxaan ku idhahdaa ay xoolahan keen ay yidhahdaan laakiin degmo ka mid gobolka gado oo hadda haystaan al-shabaab ma jiro todobada degmada ciidanka xooga dalka soomaaliya ee gacanta ku haya
waa tahay dabcan markii aan eegno istaraatiijiyadda shabaab ay wadeen waxaa hadda soo kordhay in ay adeegsadaan haweenka sida aan wararka ku haynana dhowaan waxaa ciidamadu ay ka hortageen maqalkaaga hoos u dhacay
dabcan istaraatiijiyadda maleeshiyaadka al-shabaab waa ay bedeleen oo hadda waxa ay keeneen in ay haweenka adeegsadaan sida dhowaan aan ognahayna waxaa haweeney ay doonaysay inay isku qarxiso fariisin ay ciidamadu ku leeyihiin degmada baar dheere oo laga hortegay bal ka waran qorshaha kahortagiina iyo diyaargarowga arrinkaasi la xidhiidha
walaal aad baa umahadsan tahay si aad og tahay boqol iyo konton naagood waxyaaba noocaas ayay gobolka gada meelaha ka aruuriyasaan xogta ku hayna waxayna ku tababareen meelahaas keymaha iyo waxyaaba noocaase meelahayna u kala dadireen baan gula yidhi waad ka garan kartaa nin hadda qorshihiisa iyo nidaamkiisii in naag dagaal geliya go-aansaday inuusan wax weyn oo hadda uu qabanayo aysan jirin tii ugu horreysay oo gobolka gada ka howlgashay waxay ahayd gabadhii baar dheer la dhigay oo la dilay kolley haddee naag haddii la dilina waad dareemi kartaa naagaha kale inay kala carraan wixii kaloo shaqa loo dirin kolley ciidahooda ay kala aadeen sida haddaan qiyaasayna laakiin waa laga diyaar garoobay waana dareemi kartaa dee nin naag tabar u maray oo ciidan inuu gishto ugu talagalay inuusan wax weyn oo tabarba hadda uu leeya aysan jirin waxaa kaloo hadda ay ku ordaan oo ay aruuriyaan odayaasha deegaanada ay ka wadaan sida kuwa konton iyo kowda ahaa iyo odayaal dhaqameedka inay u yeeraan oo maxaan ku rahdaa degmooyinka ciidamada iyo maamulada ay hayaan ay shaqo ugu diraan ayagan oo ka hordegno waxaan go-aansanay odayga ka baxa maxaan ku rahdaa deegaanada gobolka gadaa oo shabaab aada in gacanta lala gelaya odayaashana way nagaadeen oo way diideen shabaab inay aadaan una hogaansamaan way diideen annagana amaradaas ayaa gobol iyo degmo iyo saraakiilba aan go-aansanay haddii ay baxaan in maxaan ku rahdaa aysan kusoo noqon karin deegaanka ay ka tageen
waa tahay maxaad ugu baaqaysaa bulshada ku dhagaysanaysa si looga hortago maleeshiyaadka al-shabaab dhibaatooyinka ay u geysanayaan shacabka walaal aad baa umahadsan tahay maleeshiyaadka al-shabaab oo doorarka ku dhuumaalaysanaya madaxweynaha dalka soomaaliyeed ee cafis u dadiyey u fidiyey dhalinyarada iyo dadka maxaan ku rahdaa la qalday ee qaraxyada loo dhiibaya haddii ay soo dhibaan inaan waxba loo dhimaynin ganacsiyana loo abuuraya rag ka mid oo dhowra way soo dhiibeen gobolka gedi way iska soo dhiibeen waxaan usoo dhaafinay xarunta muqdisho iyo dhaqan celinta maxaan ku dhahdaa si wanaagsan waa loola macbilay inta kalena waxaan leenahay insha allahu sidii kuwa iyaga ahaa la yeelo oo loola macbilay oo cafiska loogu fidiyey ee ka faa'iidaysta dhammaan bulshada reer soomaaliyeedna waxaa dhimanaya ama qaraxa loo dhiibaya waa wiil soomaaliyeed oo hooyadii iyo aabihii ka tegaya insha allahu ayagana waxaan leeyahay u baaqda wiilashiina iyo dhalinyaradiina gacmahana kasoo qabsada waxaana leenahay si wanaagsan maxaan ku rahdaa dowladda soomaaliya ay isugu soo dhiibeena hana ka faa'iidaysta cafiskaas maxaan ku rahdaa dowladda soomaaliya ee filis